This is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wada Jir.
inta walba waahan reediyo wadajir w a t b tumay afar labaatan a m
raxiim kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha le meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo qaab kastoo aad noo dhegeysanaysaan halkani waa wadajir radio oo si toosa uga dhegeysanaysaan muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda sidoo kale ayaa barnaamijkeena sida caadadaheed waxa uu haatan si toosa uga socdaa fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www wadajir radio com sidoo kale ayaa daafeed comna barnaamijkeena haatan uu si toosa uga socdaa sida caadada noo ahayd maalin kastoo axada warkii oo fidsan warka maanta waxaa si toosa stuudiyahan wadajir radio ee magaaladan atlanta idinkaga akhriyi doona anigoo cabdilcasiis siidi wararkeena maantana waxaa ugu dooroon sida uu kusoo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukar waxaa maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukuntay dad lagu sheegay inay ahaayeen ka tirsanaayeen xarakada shabaab kuwaasi oo dembiye kala gedisan iyo weliba ciqaabo kala gedisan ay maxkamadda maanta ku xukuntay waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi maxkamadda darajada koowaad ee dalka ayaa maanta waxaa la horkeenay ilaa iyo toban eedeysane oo maxkamaddu ay sheegtay inay ka tirsan yihiin al-shabaab tobankan eedeysane oo sagaal ka mid ay ahaayeen rag halka qofka kalena ay ahayd qof dumar ah ayaa maxkamaddu laba ka mid ah eedeysanayaashu waxay ku riday toban sano oo xarig ah halka toddoba ka mid ahna lagu xukumay xabsi daa-in halka ruux kale oo la sheegay in uu dilal geystana asna lagu xukumay xukun dil ah xukunkan waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee dalka libaan caliyarow kaasi oo sidoo kale uu sheegay maxkamaddu inay la wareegtay gaari iyo weliba hal nuuc oo ah mootobajaaj oo ay wateen eedeysanayaashan ka tirsan al-shabaab waxaana uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad liibaan cali in raggan ay qirteen in ay al-shabaab ka tirsan yihiin qaarkoodna waxa uu sheegay in ay dilal geysteen falal ammaan darran ay ka shaqeynayeen qofka dumarka ah ee ka mid ahayd tobankan ruux ee la xukumay ayuu guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad wuxuu ku sheegay in ay u shaqeynaysay raggan oo ay raashinka u karin jirtay xukunkaasi markii uu dhacay kadib ayaa wariyaashii maxkamadda joogay waxaa si deg dega ugu yeeray guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka cabdiraxmaan maxamed tuur yare waxa uuna sheegay xukunkaasi inuu yahay mid qalad ah sidoo kalena cadaalad darro ah maxkamadda sare ee dalka ee ciidanka qalabka sidana ay ku laabanayso waxaana uu sheegay rag al-shabaab ah oo falal ammaan darro ka geystay magaalada muqdisho in aysan macquul ahayn in lagu xakumo xabsi daa-in loona baahan yahay in cadaaladda la marsiiyo xukunkooduna uu yahay mid dil ah waxa uuna sheegay maxkamadda sare ee dalka in maalmaha soo socda ay tobankan ruux go-aan rasmi ah ka qaadan doonto aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas nooga soo diray magaalada muqdisho degmada daynile ee gobolka banaadir ayaa maanta waxaa isaga dareeray ciidamadii burundi ee ka tirsanaa amisom ee ku sugnaa deegaankaasi daynile goobjooga ka mid a dadka deegaanka ayaa inoo waramay aankayga waa mahadsantahay adama ka tirsan kuwa midooda afrika gaar ahaan kuwada burundi oo ku sugan qaybo kamid a degmada daynile ayaa xalay galabkii dambe waxaa la arkaya iyagoo dabaabaadkooda iyo dhufaysaday ku leeyihiin dhan qaybo kamid degmada daynile kasii raranaya kuwaas oo soo aadaya dhanka magaalada muqdisho gaar ahaan dhanka kasii goyshaya oo goynaya wadada dheer xiriirisa degmada daynile iyo guriyada waragaalisiyaad axmedo ciidamada ka tirsan kuwa midooda afrika ee degan deegaano kamid a degmada daynile waxay ka deganayeen dhowr qaybood ay kamid tahay isbitaalka degmada daynile meel u dhow tropical hotel oo ku yaala degmada daynile iyo deegaanka bangalow xalay gelikii dambe dadka deegaanka waxaa ii sheegay inay maqlayeen dhawaqa gaadiidka kala duwanaya ciidanka amisom oo dabaabaadkooda kasoo baxaya markuu saaka waaga baryay ilaa gelinkii dambe maantana waxaa la arkaya gaadiidka amisom oo isku xiraya wadada dheer ee xiriirisa degmada daynile iyo erboorka degmada daynile iyo isgoyska kuliyadda waragaalisiyaad axmed dadku waxay ii sheegeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo la arkayay dhufaysadii ciidanka amisom ay ka guureen gabaadka u ahaa ay difaac ka dhigtaan kuwaasoo ku mashquulsan raridda agabka ay ka guureen ciidanka amisom iyo dadweyne kala duwan oo isugu soo baxay goobaha ay faarujeen ciidanka amisom lama xaqiijin karo ilaa iminka sida rasmi ah ciidanka ku sugan laakiin gelinkii dambe intaan maqribka lasoo gaarin waxaa la arkaya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ku mashquulsan agabkii ciidanka amisom ay kaga soo guureen meeshaas aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay goobjoogahan warbixin naga siinayey wixii maanta ka dhacay degmada daynile ee gobolka banaadir kaas oo ciidamada reer burundi ee ku howlgala magaca amisom ay isaga baxeen degmada daynile wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga qaranka ayaa waxa uu gaaray magaalada baydhabo gaarista wafdiga ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay arrin qaswadanimo ah magaalada baydhabo ayaa maalmahan waxaa ku sugnaa wafdi ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo horkacaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga kuwaas oo gaaray magaalada baydhabo ayaa waxaa soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka baay kan degmada baydhabo iyo xubno ka tirsan bulshada magaaladaasi ku dhaqan ibraahim isaaq yarow oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga qaranka ayaa sheegay inuu kulamo wadatashi ah oo la yeelan doono maamulka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan isagoo intaasi raaciyey in kala hadli doono arrimo ku saabsan dhismaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya guddoomiyaha gobolka baay cabdi aadan hoosow oo warbaahinta kula hadlay magaalada baydhabo ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin booqashada wafdiga ayna saxaafadda la socodsiin doonaan natiijada wadahadallo ay yeelan doonaan wafdiga hogaaminaya wasiir ku-xigeenka amniga qaranka wasiir ku-xigeenka amniga qaranka ibraahim isaaq yarow ayaa xubinka guddi dowladda federaalk ee soomaaliya ay u xil saartay dhismaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya dhinaca kale guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ku-meelgaarka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa dowladda dhexe ku dhaliilay inaysan tixgelinaynin rabitaanka shacabka ee ku dhaqan gobollada koonfur galbeed ee soomaaliya xildhibaanka oo ka soo jeeda gobollada baay iyo bakool ayaa dowladda federaalka ku dhaliilay inaysan inay ka hor imaanayso rabitaanka shacabka sheekh aadan madoobe ayaa dowladda soomaaliya u jeediyey inay ka dhabayso rabitaanka shacabka ku dhaqan magaalada baydhabo oo ku qanacsan sida uu sheegay maamulka lixda gobol ee uu hogaamiyo mudoobe nuunow maxamed axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baar dheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed warbixintaas uu nooga soo diray baar dheere sidoo kale ayaa axmed waxa uu ka waramayaa ciidamo ka soo goostay axmed madoobe oo soo gaaray dhanka bari hiiraale waa kan mar kale wararka laga helayo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in habeenimadii xalay bartamaha magaalada ay ka dhaceen qaraxyo kala duwan wararku ayaa waxay sheegay in halkaasi ay ka dhaceen laba qarax waxaana la tilmaamayaa in lagu weeraro ciidamada raaskaamboni oo muddooyinkan weeraro ku baacsanayay xarakada al-shabaab qaraxa ayaa la sheegayaa inuu si xooga u gelgelay magaalada iyadoona la tilmaamay inay waxyeelo ka soo gaartay saddex askari oo ka tirsan maamulka ciidamada axmed madoobe ciidamada ayaa la weeraray xili ay isku qaybinayeen howlgallo ay ka fulinayeen magaalada waxaana halkaasi lagula eegtay qaraxyada qaraxyada ayaa la tilmaamayaa inay fuliyeen laba ruux oo dadka deegaanka ay sheegeen inay dhigeen meel aan sida ugu fogeyn fariisimaha ciidamada miinada ramuudka saraakiisha maamulka meelgaarhka jubba ayaan weli ka hadlin qaraxyada xalay la leegtay ciidamada waxaana saakay halkaasi ka soconaya howlgallo lagu baadgoobayo dagaalyahanno ka tirsan xarakada al-shabaab dhinaca kale wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa raaskambooni ay u soo goosteen dhinaca kolonel barre adashire barre hiiraale ciidamada ka soo goostay axmed madoobe ayaa gaaray deegaanka goobweyn ee duleedka magaalada kismaano waxaana tilmaamayaa inay wateen hubka culculus xilliga ay u soo goosanayeen kolonel barre hiiraale ciidamada axmed madoobe ka soo goostay ayaa gaaray ilaa sagaal askari oo iyagu ka cabanayay dhaqan xumi iyo daryeella-aan ay kala kulmeen hogaamiyaha maamulka kumeelgaarka ee jubba waxaana la tilmaamayaa in ciidamada goostay ay ka soo jeedaan beelaha garre gaaljecel iyo coormale waxayna horey ugu tirsanaayeen maleeshiyaadka uu madaxda u yahay hogaamiyaha maamulka kumeelgaarka ee jubba axmed madoobe dhan kale waxaan weli arrintan ka hadlin hogaamiyaha axmed madoobe waxayna ciidamadani ay noqonayaan kuwii saddexaad oo muddo bil gudahooda ka soo goostay dhinaca axmed madoobe axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baardheere aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed warbixintaas uu nooga soo diray magaalada baardheere ee gobolka gedo guddi uu yeesho olombikada koonfur galbeed dalka soomaaliya fadhigiisuna noqon doono magaalada baydhabo ayaa looga dhawaaqay magaaladaasi haddaba warbixin ku saabsan guddigaasi iyo weliba doorashadii guddigaas uu galay cidda ku guulaysatay iyo weliba waraysi gaara uu waryihiina uu la yeeshay mid ka mida qabanqaabiyayaasha shirka kaasoo cabdulqaadir shariif
qaab fiican oo gacantaaga ayaa u dhacday doorashada dadka ka soo qaybgala tiradooda inay sii dhammaayeen wa- musharaxiin waxay ahaayeen afar laba dibadda ku maqan iyo laba oo gudaha joogta labada gudaha joogta markii oo loo sheegay qardhaas iyo caddaay talajiray sameeyeen waxay dhaheen maadaama labadaas qof la sheegay laba oo haliyey waaye ayakaan u daane labadoodaan isku tiirinanaa daheen kadibna labadooda haddana aan u sameynin labadoodana waxaa helay ee guusha raacday aadan cabdi maxamed oo qardhaas loo yaqaano aadan qardhaas ma baydhabo ayuu ku sugayay mise dibadda ayuu ku maqan yahay ma way wada joogeen way wada joogeen wakiilaha u joogay wakiilaha u joogay kulli goboladaas mid kastana kolley waa la wareystay kulle telefishinka telefishinka inaad ka fiirsataan moogi qaarna way istaageen telefishin istaageen oo wakiil cod oo waxay wakiishteen shabeellaha hoose taasaa u hadla waa tay marka doorashada la doortay guddoomiyaha olombikada gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya ma u dhammaayeen dadka ka soo jeeda lixda gobol oo ciyaartayda ahaa
haa gobolada waxaa waaye horta degaan waaye koonfur galbeed degaankii dadka kasoo jeeday dhammaantood way wada joogeen marka soomaaliya waa taqaanaa markii wax la sameeyo waxaa imaanaya mukhaalifo dad iska raadinayo oo dhahayo looma dhameynayo taas iyo haddii ay dhahaan gooni waay laakiin sidii loogu tala gacantaanay ahayn kullay qofkii daawaday ayaa ka hadli karaba waa tay xafladii lagu doorinayey guddoomiyaha olombikada koonfur galbeed mas-uuliyiinta magaalada baydhabo ma ka soo qayb galeen oo goobjoog ma ka ahaayeen
xiriirada oo dhan waay gobolada xiriirada xar- sida oo basketballka biingaha cayaaraha fudud ayay ahaayeen wax wax doortay maahayna ma ahan olympic oo keliya ma ahayn
maxay soo kordhin kartaa doorashadaasi guddoomiyaha waxay soo kordhi waxay soo kordhinay masiirka koonfur galbeed iyo waxqabadkooda waxay heli doonaan xuquuqdooda sida oo iyadoo warbixintan ay noqon doonto tii ugu dambeysay ee barnaamijkeena maanta ayaa inta dib dambe barnaamij kaloo xiise leh toddobaadka soo socda aan ugu kulmi doono waa anigoo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureen yuusuf sheekh cadow iyo farsamo yaqaanka farsamada inoo haya maxamed siidow mayow sidaas iyo ammaano allah waxaa loogu talagalay inay helaan xuquuqda ay leeyihiin ma ma mucaaradeen anaka qolo oo olombikada soomaali mucaarad kuma nihin haddii ay nala shaqeeyaan sidii la rabi waayo haddii ay nala shaqeyn waayaanna kolley dad kasta oo wax qa- inay wax qabsadaan doonayaan ayaa nahay matahan
waa tay markaa wax xiriiraha mala samayseen guddiyada kale olombikada soomaaliyeed ee fadhigeeda uu yahay muqdisho markii doorashada aan sameynay ayaan waxaan maqlayay oo dibadda looga soo hadlay inuu xogayaha guud inuu la hadlay maxaa la dhahay qardhaas oo ah qardhaasna shaqadiisa ay badneed markaas laakiin xariir oo si toos ah oo hadda aan u sameynay ma lahan wixii hadda kadib oo oo aan diyaarino kadib aan la hadlayna kulley ugu dambeyn cabdiqaadirna is leedahay doorashada ka dhacday magaalada baydhabo ee lagu doortay guddoomiyaha olombikada gobolada koonfur galbeed waa mid loo dhan yahay islamarkaana wax weyn kusoo kordhin doonta gobolka haa waa inaad sababta aan u sameeyo waxay tahay koonfur galbeed inta oo bahda koonfur galbeed in ay helaan oo wixii loogu talagalay inay helaan ayaan ugu tal doorashada waxaan u sameynay taas waaye waana hadda waxaan helayaaba caziimaad hataa dhinacaas waqooyi galbeed hataa caziimaad oo waxay leeyihiin inay noo imaadaan aan rabnaa ayay leeyihiin hadda waxaa laga yaabaaba inaan xagga aadadaa laga yaabaaba